xili lagu guda jiray xilli roobaadka islamarkaana inta badan gobolada dalka uu ka xortay roobka guga ayaa maamulka degmada dayniile waxay ku baaqeen in gurmad deg dega lala soo gaaro qoyska danyarta ah ee ku nool kaami ku yaal degmadaas dadkan oo kasoo barakacay abaaraha dalka ka jiray iyo sidoo kale colaadaha ka jira qeybo kamid ah dalka ayaa waxa ay nolol kasoo raadiyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaana kaamama ku yaala degmada dayniile ee gobolka banaadir waa kuwan qaar kamida bulshada danyarta ah ee ku nool kaamamkaas oo ka warbixinaya xaaladaha nololeed ay ku wajahayaan gudaha kaamamka ay ku sugan yihiin ee dayniile badda hadda waa naga daran waa baabaac bay joognaa ilmihi meeshaan bidaan dirbaad hataa baca mumkin meel galaay milah aye waa gaajaysanyihiin qof gaaji iyo macdi roob hadaa usuu daawo waaba baabac waay meesha gargaar ahaan usoo xirno waa magaaladii muqdisho soomaali magaaladii soomaali waay marka baabaac joogna mumkin waa inaa sad agsa ahaan waa dadka waa waa u jeedin dad baabaac joogo
dhibaan haasta meeshaan dhibaan imaane waxa aan soo qaadana hada gurigaan taa wahmayaan waa dhibaataysanahay aan soo codsanayn aniga waa baahannahay waa dhibaataysanahay dhibruuglaan qabnaa waa gaajaysanahay hadda aan qudarana aan ubahaysan wax kana haysana oo dab la saarahay malaha waa la fidhiyaa guruug waa ma jiro aminka roobka waa kuwaay roob anaa minanka tabaaska kuwa darbaalla ma haysana waa dhibaataysanahay dhibaa jiro dhibkaana meeshaana keenay waa lasoo barakacay dhibruug lahaa jiro waxaan guri waa loo baahan yahay wax la haasta male walaahi noloshayna aadaa u dhiban tahay wax raashin la dhahay meesha aan ku hayna male magaalada lagala waa la shaqaysana la dhuwaya magaaladii idnugu kasaysa male idna hogaaminaysa oo shaqada meeshii taalana geynaysana ma jirto meesha saasaa hadda ku joognaa maamulka degmada dayniila gaar ahaana waaxda gargaarka ayaa waxa ay dhankooda ku baaqeen in dadkan lala soo gaaro gurmad deg deg ah si ay saameynta ugu nuglaan ka dhalatay abaaraha iyo haatan oo la gelay xilli roobaada waxaan codsaynaa ciddii ilaahay waxsiiyey hay-adaha gargaarka kow xilka kuwa wuxuu saaran yahay dowladda soomaaliya u saaran yahay waa dadkeedii waa rafaadsan yihiin waxay haayaan in la soo gaaraan dadkan baahida hayso oo dhibaataysan waxaan codsaynaa in la soo gaaro wixii la heli karo hay-adaha lookalada kuwa deeqda bixiya deeq ilaaha bixiya dadka muslimiinta ha haysto cid kastoo ilaahay waxsiiyo dadkan meelay galaan waa hadda xilli roobadeeda la galay meelay ku hidaan waa u baahan yihiin kuwa horena meesha baahiya kula dhibanaayeen ciday meesha u joogaanna waa dowladda iyo inta wax sadaqaysan karta oo wax la bixi karta annaga ka maamul ahaan meelay degaan iyo amnigoodaba waa ku dadaalnay cidda wax la bixi karta oo wax sadaqaysan karta waxaan ka codsaynaa oon codheer ku leenahay inay ka soo gaaraan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha ay kumanaan shacab soomaaliyeed oo danyar ahi ay gabaad bideen taa oo ay nolol dhaantatan deegaanada ay kasoo barakaceen ay ka raadiyeen